xisbiga ay ka dhisan tahay xukuumadda somalilan ee kulmiye laba garab ayuu u kala jabay kadib markii lagu dhawaaqay laba guddi fuluneed iyo laba golo dhexe oo mid uu shaaciyey shirguddoonkii shirweyne uu xisbigu yeeshay bishii abril ee lasoo dhaafay mid kalena uu ku dhawaaqay guddoomiyaha xisbiga muuse biixi cabdi sida muuqata arrintani waxay la xidhiirtaa damac ku salaysan hoggaanka dalka ee mustaqbalka iyadoo guddoomiyaha xisbigu uu caddeeyey inuu isu taagayo doorashada madaxtinimada ee somalilan oo qorshuhu yahay in la qabto sannadka dambe ee laba kun iyo shan iyo toban khilaafka xisbiga dhexdiisa ka jira muddo ayuu soo jiitamayey hase ahaatee sida uu hadda yahay oo kale dibadda uguma soo bixin waxaan eegaynaa haddaba waa maxay arrimaha ugu waaweyn ee la isku hayo barnaamijka waxaa ka qaybgelaya wasiirka garsoorka ee somalilan xuseen axmed caydiid jaamac shabeel oo ka tirsan garabka xisbiga kulmiye ee taageersan guddoomiye muuse biixi iyo brofesor cabdisalaan yaasiin oo wax ka dhiga jaamacadda hargeysa kana mid ahaa aasaasayaashii ururkii snm dadweynuhu waxay kaga soo qaybgeli karaan oo intooda badan ayba horeba uga soo qayb galeen facebook iyo fariin ay codka ku duubeen aan ku bilaabo wasiirka garsoorka ee somalilan xuseen axmed caydiid wasiir waad ku mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijka marka hore dhammaantiinna aan idin salaamo laakiin sideed u aragtaa khilaafka kulmiye ka dhex jira
iyo arrimaha garsoorka garsoorka sidiisa waa laga madax banaayay markaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka intaas waa iga sixid waaya waa mahadsanta
runtii khilaafka ka taagan xisbiga kulmiye waa khilaaf dee ay sabab u tahay hunguri siyaasadeed ama danac siyaasadeed oo iyadoo madaxweynihii maxaanku rahdaa xisbiga kulmiye markii talada dalka ku guuleystay uu terankiisii koowaad ku jiro oo bamligo duuniyadiisu ama sibcadiisa dadweynaha uu ku leeyeyna ay marayso meeshii ugu sarreysay uu guddoomiyihii xisbigu damcay inuu isu sharxo doorashadii taasoo runtii habdhaqanka dee caalamka oo dhan lagaga dhaqmo khilaafsan kol haddii madaxweyne fadhiya oo term labaad inuu isu sharxana ay banaan tahay uu jiro oo sumcadiisuna halkii ugu sarreysay ay jirto inuu xisbigu isku dayo inuu qof kale meesha keena waa waxaan runtii caalamka ka dhixi weeye inta badan marka horta taas ayaa u sababa maxaanku dhahdaa khilaafka waana khilaaf runtii marar badan oo hore soo jiitamaa soo socday oo markii shirweynihii xisbiga ee labada kun iyo sideedda la qabanayey guddoomiyaha xisbiga ee maanta uu markaana musharaxnimo madaxweyne ku-xigeen isagoo hungureynaya aada ma garanaysa runtii uu shirkaasi dib loogaga dhacay sababtaa sidii loogu qarci lahaa inuu musharaxnimadaa ka joogo oo lagu maslaxay inuu guddoomiyaha labaad ee xisbiga qaato markii dambe golaha dhexe ee labadii kun iyo sideedda shirkii ugu horreysay golaha dhexe kasoo baxay shirweynaha hore ee labaad iyadana uu guddoomiyuhu uga baaqday shirkii ma garanaysa in haddana dhil lala galo maslaxaada oo uu maalin shirku dib ugu baaqday kanina waa markii saddexaad ee khilaaf caynkaas oo kale iyo damac guddoomiyaha iyagaa kasoo baxay uu ma garanaysa khilaaf xisbiga geliyo waa arrin runtii nasiib darra abaan odhan karaa markaa khilaafku saasu ku yimid saasaanan u arkaa waana wax habdhaqanka caalamka ku cusub waayahay mar haddii
waa ku gartay wasiir iqadka igu jiri adigoo aad u mahadsan waxaan la hadlayaa markaan jaamac shabeel oo dhinaca guddoomiyaha haatan ka soo jeeda jaamac sideed u aragtaa arrintan
horta intaan arrinta khilaafka ka hadlin waxaa marka hore cayaardarrada ninka ila doodaya waa wasiirkii cadaaladda ee somalilan waxa uu duudsinayaana waa xuquuq distooriya oo sharciya oo distoorka waddanka siinayo qof kasta oo muwaadina waxaanu ku eedaynaya waxa weeye wuxuu yidhi musharax baa lahay taasi horta waa nasiib darro waxay kutusaysaa cadaaladda waddanka laga cabanayo madaxeedu sidiiyaga hortaas kutusaysaa waa cayaardarro horta weyn oo dhacday taasi waxaa leeyana taasi waa nasiib darrada ummadda haysata waa xuquuq distoria oo uu leeyahay guddoomiyaha xisbiga oo keliya mahay qof kasta uu leeyahy anigu leeyaho isagaa iska daadaya xuquuqda uu leeyahay wey oo in qof loo sharaxo waa xaq uu leeyahay wey ta kale khilaafka xisbiga markaan usoo horman sababtiisa khilaafka xisbiga waxaa weli xubno golaha wasiirada ka tirsan oo kooban oo madaxweynahaas ugu wareegso saaad sheegaysaa muddii soo jiitamayay xubnaha ujeedaday usaa waxa weeye inay marka hore khilaaf ka dhex dhaliyaan oo isku dhuftaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga dee oo marka hore kalusaan gudoomiyaha xisbiga marka dambena madaxweyne ku-xigeenka dabeeta ay meesha la wareegaan ujeedaday ku socdaan ee u dambaysa waa intaa waayo ilmaheediina wayna hor yaallaan waa maaha tahay waxaan sheegay mushkilad maaha qof baa yiri waa isalaxaya qof baa yiri waa isalaxaya kacbadiibuu guday waa tahay shabeel ii sug marka een, wa- haa su-aal kalean idin weydiinayaa marka labadiinaba een, udub oo hadda ka hor eh, dalka muddo dheer soo xukumayey ayaa sidaa eh, aan la soconno kala burburay oo hadda maaragtay eh, aan aan kuba jirin eh, eh, saaxada siyaasadda marka eh, diyaar ma u tihiin kulmiye eh, halkii udub maray oo kale inaad martaan eh, wasiirkaan ku horeeyo
su-aashaas barbaa yar dhaafay baan u malaynayaa ma diyaar uma yihiin inay halkii udub martay inay marto diyaar uma yihiin xisbigu inuu xisbi ahaada baan doonaynaa ma waa xisbi haddii maxaanku rahaa dadki aanay qasab ku jeedin de ay markeedii horeba ku yimaadeen fikirkooda ay isugula yimaadeen weeye inta in yar baan ka saxayaa kaa ee, ma garanaysaa ee, jaamac fikradda uu ka hadlay diitii maayo anigu qofnaba inuu isu soo sharaxo een, musharaxnimada xisbiga inuu qofnaba isu soo taaga diijiimayo waa lagu soo dhaweynayaa waana ku hambalyeynaynaa inuu gudoomiyaha xisbigu isu taago oo uu la tartamo madaxweynaha waa ku hambalyeynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waana midda gurahe aanu doonayna in xalku ku dhamaado taasi waa taasoo waa iga cadayn weeye laa diidi maayo muuse laakiin waxaa la diidaya deedifaynta uu deedifaynayo hay-adaha sharciga ee jira iyo saaxadii looga tartami lahaa maxaad marka qoonsateen haddii eh, loo ogol yahay inuu tartamo eh, eh, maxay tahay dhibaatada kaloo meesha taallaa
arrintaa madaxweynuhu wuu cadeeyey inuu aad iyo aada ugu soo dhaweynayo bulsho tartanka iyo qofkii kale ee ay magaranaysaa hunguri ka jiraba laakiin waxaa ka hadlaayey gabliga diinka dadka iyo fikradda dadku halkay marayso inuu qof walba xisaabtamo oo cidda dee laisleeyahay xisbiga guulba usoo hoyi kartaa musharaxnimada lagu soo horaysiiyo weeye marka taasi iyadu waxa weeyaan waa waa halkaa waxa la diidayaa waxa weeye wixii shirweynaha kasoo baxay ee uu muuse deedifaynayo golayaashii aan cid kaleba awooddeeda lahayn ee shirweynuhu uu magacaabay ee ahaa golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee halkaa ka soo baxay ee loo nabarfoodhiin uu siiyey awoodda shirweynaha inay hay-adaha doortaan hoggaanka iyo guddiga fulinta iyo golaha dhexe saddexdii hay-adood ee shirkaasi uu dooran lahaa oo saddexdiiba meesha ay kasoo baxeen oo shirku doortay labadii ugu muhiimsanaa ee guddiga fulinta iyo golaha dhexe ayuu muuse deedifaynaya uu leeyahay anigaa kelibay soo xulaya iyadoo meexeerkiisu yaani jirin waayahay adabaateen taagan waa kan.
sug marka eh, wasiir waa mahadsan tahay Eh, waxaan ku noqonayaa eh, jaamac shabeel jaamac haddii eh, xisbiga qaar ay soo jeediyaan madaxweynaha hadda jooga aan iska haysanno oo marka dambena soo sharaxanno eh, maaragtay sidaasaan ku helaynaa doorashada eh, maxaad ku diidan tihiin
annagu taa mama diidanin anagu anaga xisbigaygu waa dimuqraadi inay soo sharaxo inuu madaxweyne soo sharaxo waa xaq buu leeyahay inuu gudoomiyuu sharaxo xaq buu leeyahay inuu qof kulaba sharaxo xaq buu leeyahay waxaana lagu dhammaynaa xisbiga dhexdiisa ee arrin khilaaf laga dhigo oo la buunbuuniyo oo jishiyada la adeegsado oo dadka lasoo kiciyo oo waj kumacaash miilo lasoo fadhiisto tiifyada ka caytaba dee may dabanayn baanu leenahay manay gaarsiistin halkaa ta kale wuxuu soo leeyahay wuxuu diidan yahay gudoomiyuhu soo- ee, go'aamadii shirweynihii de horta waa la sibdaro wasiirka cadaaladdu inuu difaaco wax sharci darraa inuu ummadda oo maqlaysa iyagoo kun iyo labadii boqol ee qofee shirweynaha toogaba ay maqlayaan shantii boqol ee ee goobtoogayaasha ah ay maqlayaan jinsiyadii ay toogaan cajaladii ay toogaan wasiirkayga cadaaladdu inuu sharci darro intaa leeg difaaca waa la sibdaro weeye waa tahay Een, waxaan markaan u gudbayaa eh, brofesor cabdisalaam yaasiin een, oo wax ka dhiga jaamacadda hargeysa Eh, een, cabdisalaam eh, siyaasadda somalilan waad la socotaa eh, waxna waad ka qortaa Een, maxaa dhacay Eh, xaggee arrintu iska qabsan la'da
waa su-aal aada u wanaagsan waa arrinta horta aynu ka hadlaynaa saddex waxbay khusaysaa ta ugu horeysa waxa weeyaan waa xisbi ta labaad waa sharci eh, ta saxaad ta saddexaadna waa eh, hab dhaqanka dimuqraadiyadda Eh, xisbi marka aynu sameyno eh, shuruuc buu xisbigu leeyahay oo loo raacaa Eh, shuruucdaa in la ilaaliyo weeye Eh, shuruucda waynu ognahay oo eh, waxay ilaalinteedu qaarba dadba siday ugu dhaqmaano xisbiyada sidii qolooyinkai hanta wadaagga ahaa shuruucdooda had iyo jeer dadka madaxda ka ah ee xisbiyada awoodu badan ku leh ayaa inta badan shuruucdaas sidii ay doonayaan loogu fuliyaa tusaalooyinkan oo waa jiraan oo weli dee xisbiyada shiinaha iyo xisbiyada kuuba iyo kuwaasaa jira xisbiyaalna waxa weeyaan kuwan iminka dee aynu inagu dalalka soomaalida aynu aynu ka samaynay ima muddadii siyaad barre un bay naga maqnaayeen xisbiyada tirada badan laakiin hore taariikh waynu ugu lahayd xisbiyadaasi shuruucdooda waa inay sida dunida kale ay u ilaaliyaan ay ugu dhaqmaan oo aan xisbiga aanay cidna cid gaarihina shuruucda in ay ama bedbedesho ama ay damcdo in ay iyada sida ay doonayso loogu dhaqmo aanay yeelin leanno taasi waxaa meesha ka saaraysaa waxaa la yidhaha dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddi waxa weeyaan tala wadaagii tala wadaagina hadduu meeshii uu ka baxo taasi waxaa imanaysaa in la isqabsado sida imika khilaafka u yimi oo jawaabtii su-aasha aada weydiisay maxaa keenaya ayaa imanaysa khilaafkana wuxuu ka yimi sida runtiia kow sidii horeba labadii oday ay iga horreeyay u hadleen waa madaxnimo laysku qabsaday halkan iminka mabda laysku qabsadaa ma yaalo waad ogtay cabdinuur oo waxaa xisbiyadu isku qabsadaan mabaadi bay ku kala tagaan sidii qolada u k b ingiriiska iyo iyo xisbigan muxaafidka ah ama qoladii social democratska iyada ka baxay xisbigii laborka la oran jiray iminkana liberal democratska laydhaha halkan ma taalo taas halkan waxaa yaallaa waxa weeyaan waa madaxnimo sida horeba loo yidhi madaxnimaa laysku qabsaday haddaba madaxnimada waa laysku qabsan karaa oo dee waa bini aadamku intuu loolamo waa madaxnimada ma caalamkana way ka dhacdaay oo qoladaa ugu da-da weynle ingiriiska tony blair isagoo weli prime ra-iisal wasaariha ayaa gordon brown iyo rag badan oo kale ay usoo anqaltaageen inay madaxnimadii ku qabsadaan aakhirkiina waabay ka tuureen oo way way qabsadeen wax lala yaabo maaha wax adduunka ku cusubna maaha laakiin waxa waxa weeyaan taso ta halkan iminka ay tahay in la ilaaliyo oo laga badbaadiyo xisbiga kulmiye iyo iyagoo xisbigii talada dalka somaliland iyo dalka soomaalida iyo qarankaba waxa weeyaan in shuruucda si wanaagsan loo ixtiraamo si wanaagsan loogu dhaqmo tusaalooyin badan baynu haysanaay oo caalamku inkastoo xagga technolojiyada aynu aada ugu dambayno haddana soomaalidu aad bay ugu wanaagsantahay wadatashiga iyo oo dhaqan buu inoo yahay aan kaa dhexgalo xeeradkeena ilaalinayna aan kaa dhex galo professor marka sida aad sheegtay waa la ysqaban karaa ama waa la kala afkaar duwanaan karaa matalan dalkan britain aad ka hadashay waa jirtay xisbigii laborku waa kala baxay laba dhinacay noqdeen laba garab baleride iyo brownide ayaa loo bixiyey labadaas nin prime ministerka iyo wasiirkii maaliyadda ayay kala raaceen laakiin dhowr iyo toban sano oo xukunka dalka ay hayeen ayay ku waayeen arrintaas darteed marka xisbigii mucaaradkaa soo baxay oo maaragtay doorashadii ka qaaday waata dowladda wadaagu aqalka ay halkaa ka soo baxday soomaalida laakiin markaan fiirino ma noolaan karto burburka kadib waddankan matalan dowladdu hadday dhacdo ama xisbi kaloo mucaarada caadi ugala wareegaya ama maxaanku idhahday xataa dowlad la-aana muddo la noolaan karaa laakiin soomaalidu waxeedoo dhan waxay ku xiran tahay xisbigaas iyo ninka markaa kursiga haya marka mustaqbalka kulmiyeso hadda sidaan arkayno uma muuqdo inuu qilqil ku jiro jiritaankiisu
waa aada iyo aad waa runtaa taxliishaadaas sida aad ufaalleysa cabdinuro waa sida dhabta ahee meesha taalla waddankani ma xamili karaya ingiriisku waa xamili karaya ingiriiska laftiisaaba sida og tahay aan sida runtii inta badan laga qayriyaa oo la yidhahaa ama dalalkaa kore ee dee nidaamkooda oo dhan u wada taagan yahay ma kari karayaan khilaafkay taaleegoo sababta loo qayriyaana waxa weya dhaqaalaha siiba waad ku nooshiin markiiba maaragtay sayladda wax lagu kala iibsada lacagta lagu kala iibsada iyo dhaqaalo oo dhami ku xiran yahay kolba waxay ku samaynaysaa saameyn weyn siyaasadda dalkaasi taalla marka iyagoo sidaa u dhisan dalalkaasi oo dhismay ba haddana sidaa loo looga qayriyaa oo warwar iyo walaac weyn looga qabaa halkan oo imika aynu doonayno inaynu dowlad ku samayno oo lagu dhiso dowlad ilaa imika dadku u dadaalayeen oo nabadgelya joogto oo intii tamarteeda la taagay oo dadka iyo maamuladuba taageen wax aynu isleenahay waa lasii korin karaa haddii xisbigii hayay xukunka khilaaf ku dhex yimaado xisbiguna ma qaadi karayo oo wuxuu kaga jeegsanayaa xukunkii uu dadka u talinayay xataa maalmeedkii iyo qorshihii u dhisnaa iyo wixii kii dheeraa iyo kii dhexe iyo kii gaabnaaba intaba uu kaga mashquulaya dadkiina warwar baa gelaya xataa nabadgelyadiiba oo nabadgelyada inaga inoogu qaalisan oo dhaqaalo badanba ma hayno oo saylada ma lihin laakiin waxaynu ku nool nahay nabadgelyadaa dhaqaalo noo ah
nabadgelyadii baa dhaqaalo inoo oti haddii imika markaa inaga dhaawacanto dhib badan ba inoo imanaysaa marka xisbigu waxay aniga ila tahay waa la waa la loolami karaa waa la iskhilaafi karaa madaxnimada waa lagu tartami karaa isagoo madaxweyne joogaaba nin kaleoo xisbiga kamidihii uu la tartami karaa isagoo shuruucda xisbigaasi gudihiisa kula tartamaya dimuqraadiyadiibay wax ay ay taasi ay ay weyneyneysaa xisbiga gudihiisu waxaa laga yaabaa inaanay siday kale yihiin de aanay jeclaysanin inay taasi timaado laakiin intaba waxay ku qurux badan tahay iyada oo hoos u taala farahoos baa loo dhaqaamay soomaalidu tidhaaha alla waxaa khilaaf loo kulmiya inuu hoos u dhaqo oo aanu dabad ugu soo bixin ee ay iyagoo hoos u dhaqanaya dabeedna ku dhambaystiraan waa tahay dalka iyo xisbigaba u fiican waa tahay wasiir iigu jir khadka waa mahadsan tahay waxaan la hadlayaa markaan wasiirka wasiir ma xamili karo dalku in kulmiya kala qaybsamo ama maaragtay howlmaalmeedkii uu gudan waayo khilaafkaa dartii sida uu sheegay profesorku marka see doonaysaan inaad dalka ku wadaan
horta xisbigu dee kolle waa waa marxalad xisbigu uu maro oo shirweyne oo aadihiisii sharciga ahaa uu kanaye baa ayaa ayaa ayaa runtii la taagnaa ways bay mar walba dalka ku leedahay marka marxaladaha la joogo khilaaf hadduu soo baxana waa run waan ka garaanaya culays dee dheeraada ayay keenaysaa
culays keliya maahane wasiir werwer baa jira dadkii werwer baa jira kalsoonidii dadweynaha ayaa halis ku jirta
waxyaabahaasoo dhan waxa ugu aasabaa in sharciyadda dee la raaco sharciyadda xisbiga iyo sharciyadda qaranka in la raaco ayaa taala jaamac waad maqlayso doodiisii uma baynin hab sharciya wuxuu u baynan qaran uu wasiirka difaacaya uu leeyahy wasiirku wuxuu difaacaya cadaalad daro cadaalad daro ma difaacayo kolley daaragta ataa gacaynkaasina ma fiicna aan qodoba isla tagno oo qodobada sharci ee arrinta khuseeya ee golayaashan ay beedifaynayaan ay u cuskanayaan beedifayntiisa ee shirweyne ka soo baxay inaynu isla tagnaabaa fiican oo marka dee sharciyadda la marayaaba ayaa ayaa dayna wax weliba hagaagaano cidda sharciyadda tira waan ka sarreeya oo sharciyaddan laabaya oo dabeedna abaabul iyo maxaanku idhahda nabadgelyo darre iyo xasilo xasilooni darre iyo waxyaalaha meelaha ku tuurtuuraada ayaa wax lagu xalilayaa oo dareenka dadkaan kicinaya ku bareshar garaynayaa inay taysa tayda iifisho runtii waa waa waa waxaan dee aada loo yaabo weeye oo waxaan suurtad hadnaqan horena noo ahayn weeye imakalaanu filayno inaanay de ka suurtooday bay ila tahay sharciyad iyo dimuqraadiyadda aan isu marrao inagoo ilaalinayna dimuqraadiyadda aynu ku dhaqmayno cidna aan xaggeeda lagu daysinaynin haddana isu marayna sharciyadda xukumaysa qaabka aynu u dhaqmayno ee ama shirweynuhu u dhaqmay ama shirweynuhu u soo saaray ama doorashadeena dambe loo marayo sharcigaasaynu ixtiraamno oo ama kuwa dalka ah ee kalooda sarreeya kuwa xisbiyada iyo wixii ay ka yidhaahdeen ah ama kuwa heer hoosaad usii ah xisbiga ah in la raacaaba runtii dee arrintaas ay ku hagaagaysa waxaadna kusoo afjarbayaan waataanlana walaalaya ha giraan oo sharciga ha maraan waa ha usoo fariistaan sharciyadda oo ma garanaysaayeen
waa tahay wasiir iisug marka waxaa la hadlayaa jaamac shabeel jaamac sharci miyaan jirin lagu kala baxo mase sharcigii ayaa la bedbedelay oo ama si kale loo rogay
horta waxa weye waa taa sharciga ku horeeya sharciga ixtiraamka shirweynaha meesha ka qabsoomay shirweynaha tusaalan ku siinayaa guddi fulineed bay go-aamada kusoo dareen shirweynuhu wuxuu dhigayaa xeerku in hogaanka xisbiga guddida fulinta iyo golaha dhaxaba lagu doorto shirweynaha shirweynaha sida lawada arkay kamaradu ay muujinayeene dadkii joogay ay arkayeen hal hal baa lixdii qof ee hogaanka ahaa loogu doorto waxay ahayd in marka dambe lagu xigsiiyo xubnaha guddida fulinta oo iyagana sidaas oo kale loogu doorto oo iyagana sidaa gacanta loogu taago waxaa ku xigay xubnaha golaha dhexe in iyagana sidaas oo kale loo xaadiriyo oo sidaa gacanta loogu taago dabeetana shirweynuhu uu xirmo iyadoo guddidii fulin kale la doortay ergadii meesha joogtay ay garanayaan dadkay doorteen golihii dhexe la doortay ergadii meesha joogtay ay garanayaan dadkii ay doorteen golaha dhexe u doorteen dadka guddida fulinta u doorteenba nasiib darra waxaa dhacday iyadoo guddi fulin lasoo horjoogtay shirweynaha oo la xaadirin oo la odhan hebel iyo hebel iyo hebel baynu u dooranayna guddida fulinta in golo dhexana aan lama soo hadal qaadin in shirweynihii la xidhay ha la xidhee labadii qodob ee shirweynuhu dadka gacanta u taageen mooyaane in sagaal qodob oo kale lasoo qoro sagaal qodob oo kale oo toddobi aanay ku jirin labada qodobna mid baa weliba wax lagu sii daray dalka wasiirada baa gacanta shirku ayuu hogaaminayay iyagaa talada haystay intay maanta waxaa jira ku qayalayaan maalintii ay madasha fadhiyeen ay talada gacanta ku hayeen nafta bayna walba ku noqon lahayd ma jirka si wanaagsan u maamulaan wixii go-aamadii golaha dhexeed go-aankii golaha dhexeed banaynayay wasiiradu inay golaha dhexe soo galaan shirka soo hordhigaan oo ka ansixiyaan guddida fulinta hor keenaan xubinxubin hor keenaan golaha dhexe hor keenaan halkaa ku dhamaystaan wuxuun maxaa keenay intay saddex iyo labaatan cisheetay haystaan ee liis soo samaystaan inay rabaan liiskii golaha dhexe waa kaa waa tahay inay laba boqol iyo koob iyo afartan xubnood buu ahaa ma tirooyinka iyo waa lala socdaa iikaadi ha ha iikaadi jaamac iikaadi waxaan markan wax idinka maqashiinayaa dhegaystayaasha barnaamijka la socda fikradahooda qaar ka mid a
ha halo asalaamu calaykum magacaygu waa cabdishakuur maxamuud suceer waxaan deganahay magaalada la dhamaan deganahay arrinkan aan ka akriyay hadda aaladan facebooka ee khilaafkan kulmiye ku saabsan wax yar baana islahaa ka dheh runtii in badan baa la rogrogay oo dadku in badan bay aada u rogrogeen waxa muhiima halkan ama odayaasha loo dirayo ama laleeyahy ergaa la dirayaa waxaasoo dhan wax muhiima maaha tanaasulkuna muhiim maaha waxa muhiima in sharciga marka hore xisbiga uu leeyahy la adkeeyo oo lagu kala baxo maxkamadda waddanku leeyahy sharcigu waddanku leeyahay maxkamadda loo diro labadooduba xaq bay leenay midna inuu ka tanaasula maaha mid kastaaba xaq buu leeyahy inuu tasharaxo madaxweynuhuna xaq buu leeyahy inuu tasharaxo guddoomiyaha xisbiguna xaq buu leeyahy isna inuu tasharaxo kadib xisbiga gudihiisa labaduba ay ku tartamaan oo ka loo cadeeyaa markaa uu soo baxo laakiin qodobkan la idhaha afar iyo tobanka ee kolba dhinac loo xidhanayo waa ka wax kharibaya waa ka weye iyo talabaad oo noqonaysa qofka awoodda xisbiga golaha dhexe inuu soo dhiso leh taasoo sharciga laftiisiina aada moodo in aanu si wanaagsan aanu uqeexayn waxa weyan marka hore arrinka la sameeyey baa arrin khaldan ahaaye in sharciga la adkeeyo xisbiga ayay ahayd kadib in lagu in lagu wada hadlo ma ahayn waxba sharaxaad in cidi ku wada hadasho qofka kanaysa sharaxyo kanaysa sharaxyo toona mabay ahaynba marka fikirkeygu waxa weeye halka lee odayaal baa loo diray iyo guurtiba loo diray in aanay ahayne in sharciga uun la adkeeyo oo dib loo eego qodobada uu sheegayo xisbiga oo si wanaagsan loo eego kadibna maxkamadda loo gudbiyo weye wassalaamu calaykum waa tahay waa dhegeyste codka ku duubay fariintaas amaba ra'yigaas waxaa jira dhegeystayaal kale oo iyaguna xagga telefoonada naga soo wacaya oo qadka ku jira waxaa ka mid a cabdisamed xasan oo soomaaliya jooga cabdisamed waa maxay ra'yigaadu halo cabdisamed halo
waa ku maqlaya cabdina
maxaad ku korrinaysaa barnaamijka
aan kusoo marka hore waxaan joogaa magaalada hargeysa caasimada somaliland run ahaantii khilaafka kulmiye haddaan ka hadlo wuxuu isaga ku hayo iyo maxaa sababaha ka dambeeya inta koowaad waa han siyaasadeed oo maxaayade sharaxnimada xusbiga ah talabaad waxa weeye sharciga xusbiga dhexdiisa oo aad moodaysa in lagu kala qaybsan yahay haddaan ka hadlo ta koowaad ee maxaa musharaxnimada madaxweynuhu runaantii isagu xusbiga waa madaxweynihii waa dowladii xusbiga weeye isagu sharbixi karaa ta kale musadex oo gudoomiyihii xusbiga isna waa sharix karaa dimuqraadiyad marka laga hadlayo tan kale ah sharciga hireland berfordin baa jira oo sheegaya in xubnaha fulinta lagu doorto shirweynaha xusbiga shirgudoonkii shirweynaha xusbigu way ka gaabiyeen inay taa dhamaystiraan aan usoo gudbo xeerka dastuurka xusbiga oo ah xeerka maxaayada gudoomiyaha lambar labaatan xeer labaatan u qayaxay gudoomiyuhu inuu koob iyo toban kulmeed magacaabi karo xoohayo magacaabi karo waxay leedahay qolada musabixi waa fulintii koob iyo tobankaasi qoladan kalena waxay leedahay waa waa koob iyo toban qura maaha fulintii waa dhowr iyo soddon kaiyo toddobadii lagu daray maaha marka waxa weye khilaafkii xusbiga in lagu noqdo sharciga dhexdiisa horta waaya sharcigii labadiiba qolo dhinac waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay cabdisamed xasan oo hargeysa jooga aad iyo aad u mahadsan tahay dhegaystihii ka horreeyena waa waa waa maqalnay waxaan markaan ku noqonayaa brofesor cabdisalaan maxaa kaaga baxay brofesor markaad dhegaysatay ra'yiga labadaas dhegaystay
waxaa iga baxay cabdinuur horta arrinta aynu meesha ku hayno oo dhami sida runtii waa arrin weli aada u ordinahoo u baahan in aada loo ilaaliyo oo la kobciyo hadday tahay xisbiyada hadday tahay qarannimada somalilan hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay shuruucdan la samaynayaba marka haddaan mar walba la ilaalin oo aan laga ilaalin maaragtay in lagu xadgudbo oo xadgudub yimaado waxaa imanaya ismaandhaafka iyo khilaafka sharci iyo maxkamad ma lagu kala bixi karaa marka
horaa horaa cabdimusatin loo udub markii ay joogtay iyo cudba waa waa arrimahani horey noo soo mareen laftooda saddexda xisbi kaa imika xisbigii dalkaba dimuqraadiyadda u horseeday ee da-da weynaaye tobanka sanadood jiray khilaaf ba khilaafka baabiyey waxay ahayd shuruucda oo aan aada loogu dhaqmin oo aada loo ixtiraamin shuruucda nin waliba sidii ninkii cabdile leeyay nin waliba laylu kabgabyaya laylana waxaan oo dhan berii bay ka tahay nin waliba sharcigii hala ilaaliya buu leeyahay sharcigiina sida runtii ilaalintiisii waa inta badan waynu garab maraa waxa fiican sidaa qolooyinkii kale ee dabadda ka soo hadlay labadooda ee labada dhinac u kala hadlayaana ay yidhaaheen ay ku adkeeyeen war bal sharcigan aynu dhammaanteenba ixtiraamno sharciga markaynu ixtiraamno inana waynu is ixtiraamayna haddaynu sharcigii ixtiraamno aynana is-ixtiraamno way wa waa laga murmi karaa sharciga xataa laftiisa ayaa siyaabo kale loo kala tarjuman karaayo siyaabo kale loo kala eegi karaa laakiin waxa weeyaan aakhirka in sharciga cidda shariiqaan sharciqaanka ah ee xataa xisbigu leeyahay intaan maxkamad sareba la gaadhin go-aamada ay iyagu ka garnaqaan ay la qaato dhaqan baynu leenahay oo nin soomaaliyeed baa inankiisii oo cid la garamaya ayuu yidhi inankaygii gartii ma helay mise waa laga helay inankaagii gartii waa laga helay ba la yidhi ha laga hele ma qaatay buu yihi hayo qaaday buu yihi haddaa dhalay buu yidhi ee gartu waa kuma marmarna way ku raacaysaa marna kuma raacayso hadday ku raaci weydo inaad qaadato wey waa ta innaga had iyo jeer ina dilayso oo gartii marka laynaga helaaba inaan qaadanayne markaasaynu laga yaabaa in aynu diidno dabadda usoo baxno xukuumadduna iyadaa midnida daabkeedii hayse ee xukuumadda oo weliba xisbigiia qolada taageersan masharaxnimada madaxweynaha uu xaq u leeyay iyo qolada taageersan musabixi oo xaq u leeyahay sida labadooduba ay ka dhawaajiyeen waxaa markaa ku fiican xukuumaddu inay inoo ilaaliso oo iyadu ay dulqaad badan keento oo iyadu ay maaragtay ay tidhaaho shuruucdeenna madaxweynuhu musharaxnimadiisa dee marnaba kahadal kama taagna muuse hadduu hore ugu dhawaaqay oo hankaa keenay waay waxay la tahay waxan kale imika inamadu sheegeen ay tahay shirkii wixii ka soo baxay odayaduna ay iminka labadoodu ka hadleen oo laga yaabo inay isku khilaafsan yihiin waxay la tahay waa waxyaalo sharcigu sheegayo waa waxyaalo xataa laga yaabo shuruucda kale adduunka o dhan aynu kala mid nahay in lagu magacaabo hogaankii in lagu magacaabo guddidii fulinta in lagu magacaabo golihii dhexe in wixii oo dhan iyadoo la isla qaatay dabeedna halkaasi shirku ku dhammaado dabeedna wixii ka dambeeya ee markaa laga yaabo in ay noqoto habdhaqan loo daadego halkaasi dabeedna sharcigu un dib loola tiigsado waa mahadsan tahay waxaan markaan fursad kala siinayaa dhegaystayaasha hawada nagala socda qaar ka mid a oo codadkooda noo duubay
bismillaahi raxmaani raxiim waa nuura maxamed cali oo ku nool caasimada hargeysa salaaya madaxmada meelkasii joogto dhammaan waxaa leeya xaqiiqista iyo siyaasada qaranka jamhuuriyadda somalilan inay soo gebagelyaan si jiraa shuruuda khilaafyadooda oo u tanaasilo waxaynan ninka lasoo halgamayo muddada badan oo rajada uu kula noolaa inuu kula noolan doono nabadgelyoda naxariis marka waxaan u dhihi lahaa u tanaasil maantana waa kii uuna maantana haddana sida madaxweyne ku baaqay magacaygu waa maxamed mahdi maxamed jooga wadanka gadan caasimadiisa dooxa waxaan doonayaa barnaamijkan karirab qaato hogaanka xisbiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilandna waxaan u rajeynayaa inay sidii awalba somalilan kusoo calamasay ahayd isku tanaasul isqadareed isdexgelin iyo weliba wixii lagu heshiiyey in lagu kala baxo laskuna garab galo laskuna taageero asalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum magacayga waa cali maxamed saarax waxaan joogaa wadanka finland waxaan salaamaya marka hore dhamaan shaqaalaha b b c-da salaan kabacdi waxaan leeyahay shacabka somaliland meel kastay joogaan marka hore nabadda ha ilaaliyeen meelna ha uga soo wareegsaysteen marlabaadka waxaan leeyahay somaliland maanta meel adag bay maraysaa waxqabad ayay u baahan tahay bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cali xismaan cabdillaahi oo ku nool magaalada hargeysa haddii aan ka dhigto ra'yigeyga khilaafka xisbiga kulmiye khilaafka xisbiga kulmiye waxa uu salka ku hayaa koox wasiiraa ayaa waxa ay isu bahaysteen carqaladaynta iyo burburinta xisbiga iyo xukuumadda dabaduna kooxdaas ayaa ka dambaysa oo burburkeeda waa bashiir salebaan aadan oo jooga magaalada burco ee gobolka fogdheer waxay la tahay khilaafka kulmiye ee ka dhex taagan haatan inuu yahay mid saameyn weyn ku leh dalka sidaa awgeed waxaan jeclaan lahaa inay si maskax iyo caqli ku jiro ay xal u raadiyaan waxaan kaloo aada u jeclaan lahaa in arrinka loo daayo oo dib loogu noqdo xeerka xisbiga
waa tahay dhegaystayaasha hawada nagala socda qaar ka mida ayay ahaayeen waxaa hadalkooda aniga iiga baxay kala jabka kulmiye dhibaatada ay keentay xisbiga oo keliya kuma koobna ee dalka oo dhan ayay walaac gelisay waxaa meesha ka baxaya waxyaabihii dowladda ay ka shaqayn jirtay maaragtay weli dalkii aanu aqoonsi helin marka qadiyadii iyo waxyaabihii la ilaalin jiray oo dhan miyaa la ilaaway su-aashaas waxaan u gudbinayaa wasiirka cadaaladda
lama ilaabin waxyaabihii la tixgelin jiray waxyaalaa la tixgeliyana de waxa ugu badan in sharcigu haddii ummadii wax ku heshiisay sharci meel dhigata in sharciga la raaco sharcigaa in la raacadaana dawadeennina ay ku jirtaa qarminadeennina ay ku jirtaa horumarkeennina ay ku jiraa waa hadduu mid xisbi yahay iyo hadduu mid qaran yahayna dhexdiisa loo tartamo waayo kuwa qarankaa xisbeed isagoo u dhaqmayaan wax badan ka sheegaya oo lama taabtaana waxa dastuurku uu ka sheego xisbi iyo waxa xeerarka dastuurku ay sii baneeyeen oo golayaashu ansixiyeen oo wax ka sheegaan waa lama taabtaan oo waa in la raaco ka xisbiguna waa xeer hoosaad wixii intaa kasoo hara loo marayo in halkaa loo maro ayay ayay magaraysa runtii noqonaysaa shirweynuhu waa hay-adaha hay-adda ugu sarraysa ee meel marisa talada xisbiga weeye waxa nasiib darro ah oo mas-uulka ila doonaya oo xisbiga ila dhinaca kale kasoo jeedaa shirguddoonkii shirweynaha oo labadii maalmood shirka la la joogay jeergarinaya ama guddoominayay ee hogaanka doortay ee muuse gudoomiyaha u doortay iyo xubnaha kale hogaanka ee raallida uu ku ahaa sidaa wixii laga gaadhsiin waayo liisasaa la yidhi halkaa ha lagu soo ururiyo xoghaynta shirweynaha ha lagu soo ururiyo oo dabeedna lagula shaqaynayo muddo dhan lagula shaqaynayo guddoomiye hadday tahay iyo xubno kale oo dee qaranka oo dhan hadday tahay lagula shaqaynayo liisaska lagu ururinayay maalintii ay soo saareen in la geedisaeeyo la yidhaahdo mabay ahayna xubno wasiiraay ahaayeen xubno wasiiraa ma ahayne kala xisbigay ahaayeen mas-uuliyiintii xisbigay ahaayeen xukuumadda oo dhan baa dee ka tirsan xisbiga ka tirsan taytal gooniya oo gooni looga saarayaa xisbiga ma jiro halka maantana ku doodi maayo wasiirada xubin xisbiga ah oo guddi fulideed oo xisbiga adaan ku hadlayaa marka shirka la joogana ta loo joogaa waa taa xisbiyada hadee lagu nimeesha oo lagu wada hadlayay xukuumad waxeed markaa waa qabalada qaranka ay xukuumad ku tahay marka shirka la jeedo dee waa xisbigaa la wada yahay markaa shirkii wixii ka soo baxay hay-addii ugu sarreysay xisbiga ee shirweynahay ee shir guddoonkisa raallida lagu wada ahaa ee markuu hoggaanka dooranayay iyo markuu tirooyinka ka hadlayay iyo marka xubnihii hore ee guddiga fulinta la ansixinayo xubnaha yarna lagu kordhinayay sideed xubnood oo kale lagu kordhinayay intii hore u jirtay oo sideed xubnood lagu kordhiyey gacanta loo taagayay miisaska xubnahana lagu lagu amray halkaas in lagu soo ururiyo maxaanku dhahdaa xoghaynta shirweynaha si ay shirweynuhu shirguddoonkiisa ugu soo saaro wixii go-aama ahaa iyo wixii lagu ansixiyo shirka in maalinta u dambaysa la yidhaha awooddaa may lahayn oo laga gacan taagtaa runtii nasiib darra weeye haddii shirweynuhu awooddaa yeelan waayo oo shir guddoonkiisu uu noqon waayo kasoo saari kara waxa shirweynaha ka soo baxa maa xubin kale oo sirka iska fadhiyaa ubaa yeelanaysa inayadu wax soo saarto inta kale ergun bay ku ahayd ergay ku ahayd shir guddoonka mooyaane dhammaan dadka kale ergu ahaa marka shir guddoonka loo diiday inay soo saaraan go-aamadii shirka weli shirka dadiyada soo saaraysa awood yeelanaysa waxaale waxaynu isku haynaa wataa bulshada looma diidano musharaxnimo idinkaadi marka wa waa ku gartay wesigii halkaa iisug waxaan la hadlayaa jaamac shabeel jaamac dalku aqoonsi ma haysto qadiyadda waa la ilaalin jiray maxaan ku idhaahdaa wixii khilaafa hoos ayaa loo dhammayn jiray maxaa isbedelay hadda
annagu ilaa imikada aynu joogno khilaafka waanu ilaalinaynaa wax aliyaalo waxaanu samaynin ma jirto annagu tiidka iyo dad intaanu urino waji kumacaasho ma geyno malilaanaha laga caayo dhinacaa habeen walba iyo saacad walba habeen kasta waxaa lasoo ururayaa dad waji kumacaasha markaasaa laydhaa ka caaya guddoomiya iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga waxaa la xirxiraa ilamo dhalinyaraha oo sita stiikarro sawirka guddoomiyuhu ku yaalo oo gaariga ugu dhegsan yahay ayaa laydhaa iya dambi laga dhigay oo jeelka ku wada jira waxaa jira oo la tegay guriga nin dhintay lix bilood ka hor oo layidhi waa kuwa wax darxinaya hala soo xiro oo reer ka yaaday axmed dowdha baa layidhaa liiska ugu jiraa miyaanay waali ahayn tallaabooyinkaas miyaanay iyagu ilaawin daranimadii miyaanay ilaawin wax la yeelanayo miyaanay ilaawin wax laan dhowrayno miyaanay miyaanay iyagu siday doonaan ugu tagsifanayn waa ninka lix bilood ka hor dhintay ayay beres ku tegay gurigiisoo loo diray oo lagu eedaynayo waxashaadoo la darxinayo yaa darxinaya waxa darxinaya kuwa ninka dhintay ogaan waayey ee guriga ugu tegay calashaar muuse isku golayii waxaa jeelka ku jira soddon ku dhawaad qof oo intuba ay guddoomiyaha isku gola yihiin maxay ujeedaan markay waxaa samaynayaan so waxaad sheegtoo dhan ma ilaawin soo garanimadii ma ilaawin soo nabadgelyadii ma ilaawin soo ina faraha ka baxdo ma wadaan waxaa kule anagu waxaa layaalo waxaanu samaynay intaaba waanu ilaalinaynaa nabadgelyada waanu ilaalinaynaa waxaa la darsinaya beri baanu ka nahay beri waa tahay beri baanu horinahay uga nahay waaye meelay noo soo bartaana ma jirto markada xitaan anaga hayso wadankaan usoo halgelnay waa tahay nolosheedii waktigeygaba u horay waa tahay iisug marka waxaan la hadlayaa brofesor cabdisalaan brofesor marka ay timaad tartanka madaxtinimada ama kursiga lasoo gaaro maxay tahay axsaabta siyaasaddu sababta ay u kala jabaan ama u kala burburaan xataa mucaaradku waxay isku qabsadaan hoggaanka xisbiga sababtu waa maxay
cabdinuur horta waxaa jira waxa la yidhaha dhaqan siyaasi dhaqan dee dhaqamadu way badan yihiin innaga dhaqankeena siyaasiga ee dadka soomaaliyeed sida runtiia midna waa mid guurahoo innagu aynu leenaynu kusoo dhaqmi jirno waa ka ilaa iyo iminka sida somaliland ay aada ugu caanamaashay weeyaanoo in dhaqankeeni siyaasiga asalkayno ahaa aynu wadatashiga ku lahayn lagu badbaadiyo weliba nabadgelyada lagu ilaaliyo wixii kale waa wax wada qabsiya talo la dhisanaiyo xukun la dhisaya iyo horumar la samaynayaba sal u noqotay iyo kan casrigaa ee iminka aynu hadal hayno ee aada iminka su-aasha sida toosa uga weydiisay waxa weeyaan dhaqanka siyaasiga ee dunida kale ka jira markuu tartan yimaado siyaasi tartanka siyaasiga inta badan xisbiga gudihiisa ayaa laga wadaa lagaga doodaa lagaga loolamaa lagu kala baxaa dabeedna markaasaa laisku tahniyadayaa hadduu xisbiga yahay waad og tahay iyo haddii uu tahay xukuumadda iyo dalkii haridiiba inaga inaga dhaqanka casriga iyo weliba afrikada iyo caalamka waxaa in badan oo inala wadaagtaa marka loolankaasi yimaado way adag tahay inaynu qaadano oo waxaad arkaysaa tartankii la galay ee siyaasiga ahaa ama xisbi gudihii ha noqdo ama kii loo tartamayay madaxnimada dalka ha noqotee markuu dhaco qoladii kale in yar baa tahniyadeynaysa oo odhanaysa waanu tahniyadaynay markiiba si toosa u tahniyadaynaysa waa lagu kala dhintaabaad leedahay marka
ha horta dhaqanka haddaynaan haddaynaan dhaqanka kan kaleba waynu dhiigeenu ku jiraa inagaa qaadana haddaynu iscasriyeynayno oynu doonayno inaynu hab casriya iyo dowlad casriya iyo dhaqan casriya dimuqraadiyaddu wax inagu cusub ma aha laakiin haddaynu casriyeynayno shuruucdan aynu ka hadlayno ixtiraamkeeda waa inaynu yeelanaa marka horta waxaa la yidhi nin gunti xumi inuu wax qabsanayaabaa la moodaa meeshan waxaad moodaa sidii aan labada oday hadalkoodii iyo qolooyinkii kale ee weliba tacliiqda raaciyey iga baxay in saddex maalmood buu ayuu socday shirku waxyaalo laga yaabo inaan markiiba lagu dhamaystirin oo qabyo ahaa in in dabadii loola baxay isagoo shirkii aan lagu dhamaystirin haddii uu sheegayo dastoorku hogaanka iyo guddida fulinta iyo guddida iyo golaha dhexe intaba in halkaa lagu magacaabo xalaaliftiin baa la qashaabay soomaali tiraa haddee halkaa in lagu magacaabo weeyaano aanay dabadu bixin waayo hadday dabadu baxdo oo weliba laga yaabo cidda awoodda ule markaa la yidhaaho awoodda awoodda dee sida shuruucda inta ku buqbadan xisbiyada ku qoran marka halkaa lagu dambeeyo ku dhawaaqisteeda shirguddoonku wuxuu ku wareejinayaa guddoomiyaha guddoomiyeyaashuu ku wareejiyaa guddoomiyaha xisbiga halkaa laga doortay iyo hogaankeeda kuwaasaana markaa wixii ka dambeeya hawshii la wareegaya laakiin hadday qabya jirto sida imika aniga meesha iga muuqatay oo aan la dhamaynin qabyadii waxaan umalaynaya tan imika khilaafkaba keentay inay tahay waa tahay labadii daraf ay leeyihiin wixii qaarna waxay leeyihiin cid baa loo xil saaray ciddii baana dabeedna imika arrinkii dhamaystirtay waana lagu heshiiyo waa lagu dhawaaqay garabkii kalena wuxuu leeyahay ma ahayn caynkaa laguma heshiin dastuurkiibuu dib ugu noqday sharcigii baa laga yaabaa xaq waxa loo leeyahay sharcin in halkaa lagu dhamaystiro dabeedna guddoomiyaha lagu soo wareejiyo dabeedna guddoomiyuhu uu ku dhawaaqo halkaa haddii layska maan dhaafay dee waxay tahay iyaga laftooda intay wada fadhiistaan un inay sharcigoodii intay dib ugu noqdaan musharaxnimada muusena arrinka meesha yaalla ma aha musharaxnimada madaxweynaha axmed maxamed siinaayina mid meesha yaalla maaha waxa meesha yaalla waxa weeyaan xisbigaa kulmiye iyo iyo oo shirweynihiisii qabsaday go-aamadiisii ka soo baxay sidii markaa dadka loo gaadhsiin lahaa ay u taliyaan dadka imika codkana ka doonayaan inay mar labaad u taliyaan waa mahadsantahay iigu jir professor halkaasaad nagala socotaan waa b b c london barnaamijkuna waa dooda jimcaha waxay ila tahay waxaan markaan fursad siinayaa dhegeysta khadka telefoonka ku jira khaalid cabdinaasir ayaa la yidhaha khaalid waa maxay fikraddaada
assalaamu calaykum dhammaantiin horta waa idin wada salaamay arrintan kulmiye horta intay soo baxday iminka dadku in badan waxay aad baa looga hadlayay somalilan gudaheeda iyo dee dibadaba dadka qurba joogtaa arrintani waxay u muuqataa in xisbigii kulmiye uu kusii kala jabayo laakiinse dadka somalilan horta waxay haystaan laba xisbi oo kale oo mucaarada kuwaasi oo haddii ay codku haddii ay ka waayaan wixii ay ka rabeen xisbiga kulmiye ay u goosan karaan ay u goosan karaan oo ku beeri karaan ama codadkooda siin karaan laakiinse xisbiga kulmiye inuu meel gaadho inuu doorashada dambe ee uu shacabka wax kaga doonayo helo codad wuxuu u baahan yahay inuu isagu iswato oo iminka sidan iminka ay ku socoto haddii ay labadoodu kala jabaan oo laba qaybood loo kala jabo codad weyn bay ku waayayaan codad aad u weyn bay ku waayayaan waxaanad moodaa inay inay dhibaato weyn u keenaysa xisbiga marka anu tala ahaan waxaan u siin lahaa xisbiga kulmiye inay iyagu iswataan inay arrintooda isku dhamaystaan iyagoo wada socda waa mahadsantahay waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystahaas khaalid waxaan u gudbayaa dhegeysto kale oo suudaan jooga isaguna magacaaga iyo saaxib fikraddaada halo halo ma i maqashaa suudaan ha waa barnaamijka falanqaynta jimcaha ma nala socotaa halo ha waan ku maqlayaa magacayga waa magacayga waa cabdikaafir maxamuud jooga kartoom suudaan haye waa maxay fikraddaadu adigoo soo koobaysid
anigu waxay ila tahay xisbiga dabcan aslanba markii xisbi la sameynayo wax loo baahan yahay in dadku gaaraan yani dimuqraadiyad oo ah in nidaam axsaaba lagu tartamo nidaamka xisbiga marka la sameynayo in lagu soo dhiso asalkiisa yani dadka oo si kasaale ama si si man dadka in yani lagu keeno oo aana lagu keenin asaas ah qabiil ama qolqolo markaan waxaan aaminsanahay markii horeba la keenaya dadkan in lagu soo xulay dad ree hebel iyo ree hebel sida darteedna haddii maslaxad timaado dadka waxay imaanaysaa inay ku qabsaan maslaxadda marka anigu ma aaminsani xisbi uu ah xisbi sax ah sida uga jiro wadamada hormaray ama wadamada dhaqangeliya dimuqraadiyadda
aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan la hadlayaa markan wasiirka cadaaladda caydiid wasiir dhegayste hore wuxuu yidhi haddii doorashada sidaan ku gaaraan kulmiye waxba ma heli doonaan marka sow kama baqaysaan in mucaaradku idinka faa'iidaystaan oo xukunka halka aad ku weydaan
kolley xisbigu haddii runtii maxaan ku idhahdaa mas-uulan keliya oo waa laga yaabaa inay dee ay saameyn karto maxaan ku idhahda qeediisi laakiin waxaanu qabnaa maanta dawladdu halka ay waxqabad ka tahay iyo sumcadda uu madaxweynuhu dad dalka ku leeyahay iyo habdhaqanka horumarineed ee magaranaysaa bilaabmay ummaddu meel alla meel ay joogtaba haddii madaxweyne siiraayo isu soo taagay waxaan isla ahay cidla dhiganaysa ma jirto saddexda boqol ama maxaan ku idhahdaa kunka qofeshi looga isu yimid wax ka weyn baa jira ummadda oo horumarka meesha yaalla hor yaallo oo maxaan ku idhahdaa waxa dawladda qabsatay ay taallo oo haddii loogu celiyo rajada laga fili kara la garan karayo maanta kii cusuboo yimaadaana uu noqon karayo wax maxaa ka iman doonaa dadku isweydiin karo marka waxay ila tahay taasi horta markay guddoon madaxweynaha taallo dadka ma jiro waa baqalayna ma jiro ummaddu halkeeday raalli kaga wada tahay waaya xisbiga gudihiisa taladiisuna cidda uu soo saaraya mar walbo inay noqoto cidda uu is yidhaahdo dalka ama ummadii taageeradii maxaan ku rahda looga baahnaa ka helaya wey waa tahay marka markay taladii xisbiga ku kooban tahay intaanay weli musharaxnimo usoo bixin oo musharax xisbigu uu dee calaamadiyey oo uu doortay oo uu isku raacay inuu kaasi ama intii si badnaa isku raacday inuu musharaxaas uu yahay musharaxa dalka ciddii kale musharax sheegatay ee dibad ka sheegatay weli dee musharax laga gaaray maaha waa tahay waxay ila tahay talada talada la khalkhalinayo ee dibadda loo saarayo ee lagu barashar garaynayo hay-adihii sharciga ahaa ee xisbiga meesha ha laga daayo oo talada xisbiga ha loo daayo oo yaan la gaarsiinin dadweynaha ilaa inta ay talada xisbigu magaranaysa ay saldhigayso waa tahay iisug marka waxaan u gudbayaa shabeel jaamac ma kula tahay in mucaaradku idinka faa'iidaysan doonaan haddii sidan aad ku gaartaan doorashada dambe
anugu waan qabaa ra'yiga ninkaa dadweynaha uu sheegayay ee ah iskhilaafka ugu dhaha wax ka soo gaari kara xisbiga doorashada waan qabaa waayo waxa weeye rag isku qaybay rag iskama rabo markaanu anagu isku qaybno dee rag iska rabi mayno taasi waa wax cadaan og fiirsa kale waxaa ku sheegayaa ujeedada kooxda wasiirada ah ee khilaafka wada ka shaqaynaysa ay leedahayba waa intaa waa in madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga labaduba meesha ka baxaan oo xisbigu guuldaraysto dabeetana ay la wareegaan inqilaabkiina way salaxdeen oo golaha dhexeed iyo gudba fulinta iyo waxaanay soo barbarteena ay ku murmayaan ee aanu shirweynu dooranin ayay ku talagaleen inay kula wareeganayaan hadalkana waa goli lacagkana waa gudi waa gudida fulinta xisbiga dabeete madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga ay daacadda ka baxaan xisbiguna doorashada soo socoto uu ciidda cuno ujeedadoodu waa intaa intay ka macaashayaan waa intaas waa la ogyahay waa tahay su-aal kalaan idin weydiinaya oo iigu dambaysa waxa weeye waktigaa gebageba ah marka min daqiiqad iyo wax la mid a haddaad ku soo koobtaan arrimahan oo kale markay dhacaan somalilan golaha guurtida iyo ayaa soo dhex geli jiray haddaba way soo dhex galeen weli xal lagama gaarin labadiina dhinacba ma ku go'daan haddii golaha guurtidu arrintan intay u fadhiistaan ay xal ka gaaraan wasiirka caydiid
waxaan ku dhahdaa maandaydkii ama dee lagu qanacsan yahay odayaasha guurtooda wixii ay soo saareen waanu siinay oo garabkan dad madaxweynuhu hogaaminaya waa siiyey taa waa lagu qancaya midbaa meesha ka saaraya oo taa jaamacu leeyahay xubnaha wasiiradu ujeeda labada labada musharaxda ka baxsan bay leeyihin oo wax la waa wax jaban oo la caadi jiray wey xilligeeda ha la gaaro marka madaxweyne tarankiisa dhamaysto xaq baa loo leeya inaan anigu tartami karo in ciddii kalaa tartami karta ee xisbiga ahi laakiin madaxweynuhu intan ka tami taagan iyo annagu waanu ku ixtiraamna taas weeye laakiin ay labadooda meesha ka baxaan waa annagaa jiddo kale noo hooseeyo taas waxa weeye waxa meesha bi anigu madana kaa qaadan mayso waayahay Eh, waa mahadsan tahay wasiir Een, eh, shabeel een, maxay kula tahay Eh, ma oo ma u- ma ku go'daan eh, guurtidii wixii ay keenaan
horta waxaa ka horreysiinaya xuseen xusuusinaya wasiirkii ganacsiga maxamed cabdilaahi wasiir lamida ayaa ku yiri dagaalkuu bilaabmay maxamed cabdilaahi labada labada saf mid raaco mid ka soo jeeso
maxamed cabdulaahi kuma jiro hadda eh, barnaamijka kuma jiro fadlan Een, een, sheekadiisu ma taallo halkan Een, su-aasheedu waxay tahay golaha guurtidu arrintan way galeen Een, haddii ay xal ka soo saaraan ma ku go'daan dhinaciinu
golaha guurta anagu maalintii horreysay loo yeelay baanu talada u dhiibnay iyagaa sharcisa lagu noqnoqonayo oo laga daba noqonayo sidaanu ugu dhiibnay baana inooga taallaa annaga
waa tahay aadaa u mahadsan tahay Eh, waxaan u gudbayaa eh, eh, brofesor eh, cabdisalaan Eh, brofesor muxuu noqon karaa xalku
halku wuxuu noqon karaa cabdi barnaamijka eh, dabayaaqadii taagan sidaa imika aad tidhi arrinka dee haddii las lagu murmo laysku qabsado marka cid baa loola tagaa oo ka garnaqda Eh, ha- maxkamad dastuuriya oo imika umuurahan oo kale inay tahay inta qawaaniintii la dhigo weli lama dhamayn oo ka garnaqa lahayd oo si wanaagsan oo ka garnaqa lahayd xeerka afar iyo tobanna imika kama garanaqi karo intiisa badan oo eh, muran baaba isaga laftiisii ka taagan waxa imika markaa ay noqotay in odayda guurtidii kan iyo khilaafyadii hore dhacay siday u galeen eh, haddii ay ka garanaqaan labada dhinacba sidaa imika ay yidhaaheen wixii ay soo saaraan in ay ogol yihiin oo ay siiyeen awood oo ay ugu dhan tahay waxaa guddida eh, waxaa golaha oda- odayda eh, guurtidu ay soo saaraan inuu arrinku ku dhammaado waxaana filaya labada dhinacba markay dhegaystaan qolo eh, kollay galyaqaanaana u yeedhaan iyaguna waa odayaal dee eh, u dhowdu siyaasiyiin iyo nin boqol iyo labaatan sanoo jira oo cabdi eh, oo xaaji cabdi eh, cabdikariim xaaji cabdiwaraabe ayaa meesha maraya iyo saraabahan oo wax badan siyaasadda ku jiray waxay la tahay insha allahu tacaala inaynu ka fiirino markay weliba ay la kaashadaan niman garyaqaanaa eh, in ay go-aan wanaagsan oo eh, xisbiga laftiisana labada garabba u cuntama kolley waxaa laga yaabaa gari laba ninka kama wada qusisay qola inay dareento in lagu yaro jiibsaday aad iyo aad laakiin mar hadday siiyeen Ah.
mar hadday siiyeen dee waa inay waa inay ku qancaan aad iyo aad u mahadsan tahay brofesor